aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir haashimow shalay galinkii dambe ahaydna maalinta koowaad ee ciidul adxa waxaan goobjoog ku ahaa musallaha sayid maxamed cabdulle xasan kaasi oo lagu soo bandhigayay fantasiyo aada iyo aada u cajiib ah fantasiyahaasna u dhexeeyey afarta xaafadood ee deegaankani kunyibarow waxaana halkaasi ay kusoo bandhigeen ciyaarooyin aada iyo aada u cajiib u ah dadka bulshada ee deegaanka kunyibarowna aada iyo aada u xiise geliyey waxaana ay halkaasi afartaasi xaafadood kusoo bandhigeen ciyaaro aada iyo aada u cajiib ah islamarkaana soo jiitay bulshada daawanaysay walaalka een musallaha aada iyo aad ayaa loo soo buuxdhaafiyey dadkan aada iyo aad ayay u faraxsanaayeen een jebigana waxa uu ahaa sidan kow labo saddex waa bilaabi kartiin haye haye
walaalka inagoo ku guda jirna in aan wax ka ogaano een sida fantasiyaha uu u dhacay iyo ciyaaraha kala duwan ee lagu soo bandhigay een waxaan mikrofoonka ee la dul tagnay ee mid ka mid ah daadihiyaasha fantasiyaha waxaana halkaasi uu warbixin kooban inagu siiyey in ay si aad ah usoo dhaweynayaan ciidul adxa islamarkaana halkaani mahadcelin ugu dirayaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waan ku soo dhowaayey idaacadda alfurqaan waxaan leenahay shaqooyinka ay dadku u qabanayaan muslimiinta gaar ahaan ay u qabanayaan jazaakum allahu khayr aljazaa waxsan allahu ilaykum ayaan leenahay maanta waxaan taaganahay musallaha sayid maxamed cabdulaahi xasan ayaan taaganahay deegaanka kunyabarow ku yaallo farxadaan ku ciidaynaa ciyaarooyin kala duwan ayaa socdo waxaa kaloo maaragtay meeshaan maaragtay waxbarashadooda iyo aqoontooda ay soo bandhigayaan ashbaalu shuhadaa saakana waxaa jirtay quraac ayaa jirtay sida xalwiyaadka oo kale iyo maaragtay geel iyo qado inta waan ku qaadannay farxad tiro badan aan ku qaadannay farxaddooda lama soo koobi karaan leenaha farxaddeena maanta dhammaan dadka muslimiinta oo dhan shanqartooda sidaa u maqlaysa ama muuqaalkooda u arkaysa tiro ahaana lama soo koobi karo maaragtay himigoodana wuu sarreeyaa ayaan leenahay sidoo kale walaalka markana waxaa mikrofoonka kusoo dhaweynay mid ka mid ah raggii ee tartamayaasha ahaa ee halkaasi een ciyaaraha kala duwan kusoo bandhigayay isagoona dareenkiisa ee noogu cabiray sidan wacalaykum asalaam marka ugu horeeya labooti ciyaartaan ka dhacay waana lama filaana ay la noqotay waa soo orday waa soo orday haa marka labaad aan ka dhacay haa waa nasiib haa hadda laakiin iska dayanaa inaan ku guulaysan insha allah walaalka lama soo koobi karo fantasiyaha shalay ka dhacay ee deegaanka kunyabarow waxa uu ahaa fantasiyo aad iyo aad la isugu soo dabiriday islamarkaana xamaasadiisa wata musallaha sayid maxamed cabdulle xasan ee ku yaala kunyabarow shalay sidaasi ayaa loogu ciiday mar kale waxaan dhegaystayaasha ee leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal kullu caamin wa antum bikhayr insha allahu tacaala allah subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in uu cibaadaadkeena naga aqbalo insha allahu tacaala